أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon raayada towxiidka ayaa maalintii labaad ka babanaysa degmada maxaas ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan kadib markii mujaahidiinta shalay ay kala wareegeen murtadiinta ku sugnayd degmadaasi kataawil akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar murtadiinta hub iyo gaadiid looga furtay oo ka dhacay bariga wilaayada hiiraan askarta xabashada etoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland ayaa weeraray maleeshiyaad kooxda riddada ka tirsan oo ku sugan degmada doolow xiise dagaala u dhexaysa dowladaha eritreya iyo etoobiya ayaa ka taagan xuduud beenaadka u dhexeeya labadaasi dal mu'asasada alkataab ayaa baahisay sawirada weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay degmada maxaas ee wilaayada hiiraan murtiqo ballaaran oo lagu bogaadinayo furashada degmada maxaas ayaa ka dhacay deegaan hoos taga magaalada baydhabo ku dhowaad labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiinah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay saddexda bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan raayada towxiidka ayaa maalintii labaad ka babanaysa degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan kadib markii mujaahidiintu ay shalay murtadiintii ku sugnayd halkaasi ay kala wareegeen haddaba walaalkeena maxamuud sheekh axmed tuushow ayaa xaaladda maxaas ka wareystay walaalkeena anas al ansaari oo maxaas ku sugan waa mahadsantaha walaalka maxamuud sheekh axmed tuushow maalintii labaad een degmada maxaas ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaan ku sugannahay iyadoo maalinnimadii shalay ciidamada mujaahidiinta ay si toosa ula wareegeen een xaaladda guud ahaan marka la fiiriyana way degan tahay maanta oo maalintii labaad ah wax dagaaloo soconaya ma jiraan xaaladda guud ahaanna way degan tahay waan gartay waxaan la soconnaa shalay dagaalo culus ayaa ka dhacay degmada maxaas awga allaa cagta lagu mariyay ka waran meydadkii murtadiinta iyo gaadiidkii lagu gubay ka waran raadkooda waa mahadsantaha walaalka sa- sida la og yahay shalay dagaaladan waxay kasoo bilowdeen duleedka degmada maxaas een dhowr kilomitr meel u jirta ayay kasoo bilowdeen ilaa iyo toddoba ilaa lix kilomitr maleeshiyaadkii murdiinta ugu dambeyn degmadii ayaa laisla soo galay markii duurka laga soo jebiyey magaalada kadib dagaal kooban kadib way isaga carareen een miidadkii iyo raadadkii maleeshiyaadkii murtadiinta ay isaga tageen degmada maxaas ayaa ilaa haatan laga dareemaya degmada miidad badan ayaa dhooban magaalada banaankeeda iyo gudaheeda xaaladda guud ahaana marka la qiimeeyo maleeshiyaadkii murdiinta ahaa een intii meeshan ku dhimat maalintii kalena meesha ayay iskaga farxadeen waan gartay marka hadda marka raayada towxiidka ayaa ka babanaysa degmada maxaas hay towxiidka ayaa ka babanaysa bartamaha degmada maxaas waxaana si toosa gacanta ugu hayo ciidamada mujaahidiinta een ee shalay la wareegay allah ayaa ku mahadsan maleeshiyaadkii murdiintana waxay u farxadeen goobo kala gedisan oo hiiraan iyo galgaduud ah een saacaddan aan kula hadlayana xaaladda guud ahaan way degan tahay wax dhaqdhaqaaq ciidan oo socda ma jirto maleeshiyaadkiina way jabeen alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan ilaa iyo farxadka waxaa laga soo sheegayaa degmada gurceel dhuusamareeb iyo xageeyo iyo meesha ugu dhow oo ah matabaan ilaa iyo beledweyne marka guud ahaan xaaladaha eh, maanta way degan yihiin waana maalintii labaad oo ciidamada mujaahidiinta toos ay ugu sugan yihiin aan warbixintan kaga soo diraya degmada maxaasi wilaaya islaamiga ee hiiraan insha allah jazaak allah khayr baarak allahu fiika walaalka ansar ansaari madax iyo siyaasiyiin ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayladhaamiyey furashada degmada maxaas ee wilaayada hiiraan sida uu ku warramayo cali aadan cabdulaahi caliyare duulaankii barakaysnaa ee shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku-haynta degmada maxaas ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa argagax ku abuuray cadowga allaah iyagoo qayladhaan ay ka muujiyeen siyaasiyiin iyo madax ka tirsan riddada maamulka riddada ah ee puntland ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ka qayladhaamiyey duulaanada mujaahidiinta isagoona walaac xoogan ka muujiyey qabsashada degmada maxaas nidaamka saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in awoodda mujaahidiinta ay sii xoogaysatay isagoona sidoo kale soo hadal qaaday weerarkii jimcihii mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka sabiid ee shabeellada hoose dhankiisa murtad xasan cali kheyre oo soo noqday ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa isagana ka hadlay jabkii iyo halaagii maleeshiyaadka riddada ku gaaray degmada maxaas murtadkan ayaa u baroortay askartii iyo saraakiishii cadowga looga laayay dagaalkaasi isagoo mas-uuliyadda wixii dhacayna dusha u saaray hoggaanka kooxda riddada soomaaliya dhankiisa murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta riddada ayaa isagana ka qayla dhaamiyey weerarkaasi isagoo sheegay inay fashilantay xamladii ashaadala dirirnimo ee ay soo qaadeen saddex sano ka hor isagoo yidhi dagaalka waxaa ku baxay hanti tamar wakhti iyo taageero caalami ah guuldarooyinka goobaha dagaalka waa mid laga soo kabsan karo waxaanse laga kici karin hanjabka ku dhacay yidadiiladii ay ka qabeen murtad garguurte ayuuna ugu baaqay inuu iscasilo uuna ku fashilmay hogaaminta nidaamka riddada weerarkii shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada maxaas ayaa ahaa mid ruucbi xoogan ku beeray cadowga allaah degmadan oo ah mid istaraatiiji ah ayaana qabsashadeedu waxay cadowga ku tahay dhabarjab weyn iyo guuldaro aysan ka soo waaqsan doonin kataabel akhbaari ayaa bahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar murtadiinta hub iyo gaadiid looga furtay oo ka dhacay bariga wilaayada hiiraan sida uu warbixintan inoogu hayo walaalka cabdiqani maxamed
filimkan oo la daawan karo muddo laba daqiiqo ah ayuu barqanimadii maanta baahiyey kataa'ib al ikhbaariya wuxuuna filim ka soo bandhigayaa kamiin ciidamada mujaahidiintu ay ku beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka deegaanka ceelqooxle ee bariga wilaayada hiiraan intii uu socdo filimka waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo tooganaya maleeshiyaadka murtadiinta iyo sidoo kale meydadka murtadiinta oo daadsan hawdka duleedka deegaanka ceelqooxle
تخفق راياته في الهضاب ويسري الضياء بكل البقاع ويجلو الظلام وهذا الضباب qaybaha dambe ee filimka ayaa lagu arkayaa qaniimo kala duwan oo isugu jira hub iyo gaadiid waxaana ka mid ah gaari nooca raaxada ah qoryaha bkm-ka r b g-ga iyo sidoo kale qoryaha aakaha rasaas iyo agab ciidan oo kala duwan نطبق في الحد قول الإله ونسعى لتحكيم ما في الكتاب ونسعى لتحكيم ما في الكتاب فأين بنو الفاتحين الأباء وأين أسود العنين الشباب فكم تقن شوقا لمجد تليم وضعنا
howlgalkan ka dhacay duleedka deegaanka ceelqooxle ayaa qayb ka noqonaya weerarada lagu dhiigbixinayo maleeshiyaadka riddada laguna sifaynayo deegaanada dhaca bariga wilaayada hiiraan askarta xabashada etoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland ayaa weeraray maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ee ku sugan degmada doolow marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan inoo haya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay dagaallo xoogani u dheexayeen maleeshiyaadka riddada ee kala taabacsan kooxda filla soomaaliya iyo maamulka jubbaland ay ku socdeen magaalada barada xaawe ee gobolka gedo ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in ciidanka siliibiyiinta etoobiya ay si buuxda ula safteen maamulka ashaadola dirarka jubbaland wararka ayaa sheegaya in ciidanka etoobiya iyo maleeshiyaadka jubbaland oo iskaashanaya ay xalay weerar ku qaadeen xero ay maleeshiyaadkana wasugudda ee kooxda gurgurta ay ku lahaayeen degmada doolow ee gobolka gedo weerarkan ayaa siduu wararku sheegayaan lagu beegsaday taliska maleeshiyaadka nisa waxaana mar keliya lagu soo baraarugay dhawaqa hubka culus ay labada dhinac isweydaarsanayeen saqdi dhexe ee xalay taasoo cabsi ku abuurtay shacabka degmada doolow ciidanka xabashada etoobiya iyo maleeshiyaadka gaalaraaca jubbaland ayaa la sheegay inay ku amreen maleeshiyaadka jawaasiista ee nise ee taabacsan kooxda murtad guurgoota inay isdhiibaan hubkoodana soo wareejiyaan balse maleeshiyaadkaasi ayaa ganafka ku dhuftay arrintaasi waxaana halkaasi ka qarxay dagaal culusa arrintan uu socotay ilaa waa berigii saaka iyo xogtu sheegaysaa inay sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray waxaana sidoo kale jira khasaare soo gaaray dadka rayidka ah ee xalay oo dhan lagu kor dagaalamayey siday wararku sheegayaan xeradan la weeraray waxaa yaalay saanad ciidan waxaana ku sugnaa maleeshiyaad si gaar ah uga amar qaatay murtad cabdishiis janan oo dhowaan kooxda filla soomaaliya u magacowday taliyaha nise ee gobolka gedo maleeshiyaadka axmed madoobe oo taageero ka helaya ciidanka xabashada etoobiya ayaa la sheegay inay u suurta gashay in gudaha ay u galaan xerada maleeshiyaadka nisa halkaas oo ku gubeen saanadii militari ee taallay holac iyo uuro xoogan ayaa ka kacay xarunta la weeraray ee maleeshiyaadka nisa waxaana ilwareedyo aanu helnay ay sheegayaan in nolosha lagu qabtay qaar ka mid ah maleeshiyaadkii cabdishiis janan oo saraakiil taliyaal ah ay ku jiraan kuwaas oo loo dhaadhiciyey xabsi ku yaalla gudaha xerada ciidanka etoobiya ee degmada doolow war-saxaafadeed uu maanta soo saaray maamulka shaadolo dirarka jubbaland ayaa dagaalkan xalay ka dhacay degmada doolow ku eedeeyey kooxda xasan gurguurte oo la sheegay inay weerar ku qaadeen xarumaha maamulka jubbaland uu ku leeyahay degmadaasi ciidanka saliibiyiinta etoobiya ayaa la sheegay inay saaka dhaqdhaqaaqyo xoogan ka bilaabeen magaalada doolow ayna la wareegeen guud ahaan maamulka degmada waxaana hakad galay adeegyadii bulshada sida ganacsiga iyo waxbarashada weerarkan ayaa imaanaya iyadoo madaxa kooxda riddada soomaaliya uu ku sugan yahay caasimadda etoobiya ee adisababa halkaasi oo shalay uu gaaray isagoo fulinaya amar yeerisi ah uga yimid ra-iisul wasaaraha etoobiya gaal abiy axmed oo gebi ahaanba diidan ee ciidanka riddada ah ee masaaradu ay cagaha soo dhigaan carrada soomaaliya xiise dagaal oo u dhexaysa dowladaha eritereya iyo etoobiya ayaa ka taagan xuduud beenaadka u dhexeeya labadaasi dal xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa si amaqaadaya warbixintan dowladda xabashada itoobiya ayaa lagu soo waramayaa in maalmihii ugu dambeeyey ay dardar xooggan gelisay abaabul dagaal kadib markii ay bilowday in hubkeeda culus ay u rarto dhinaca xuduudda bari ee ay la wadaagta dalka elitereya xilli cirka isku sii shareertay xiisadda u dhexaysa labada dal warbaahinta itoobiya ayaa sheegtay in hub culus iyo weliba ciidamo fara badan oo itoobiyaana ay ku wajahan yihiin suhdinta elitereya gaar ahaan dhinaca u dhow magaalada dekedda ah ee casab gawaarida waaweyn iyo kuwa xamuulka ah oo sida taangiyo madaafiic iyo hub kale oo culus ayaa lagu soo waramayaa in maalmihii lasoo dhaafay la arkayay iyaga oo kolonyo ah oo kusii jeeda jiidda hore ee saaran xuduudda xigta dhinaca magaalada casab sida ay sheegtay warbaahinta itoobiya dhaqdhaqaaqan ay bilaabeen ciidamada xabishida itoobiya ayaa xoojinaya saadaasha dagaal culus oo dhiig badan uu ku daato oo mar kale dib kaga qarxa labada dal isagoo madaxweynaha elitereya uu dhowaan ka digay dagaal ka dhannaa dalkiisa oo uu sheegay in itoobiya ay isku diyaarinayso madaxweynaha dowladda elitereya ayaa shaaca ka qaaday in hurinta colaadda itoobiya ay ku barbartaagan yihiin afar dal oo kale ah imaaraadka carabta yuhuudda faransiiska iyo maraykanka islamarkaana nidaamka adisababa lasoo gaarsiiyey hub casri a mahadsanid abuu xasaan mu'asasada alkataib ayaa baahisay sawirada weerarka cagmarinta ah ee shalay ka dhacay degmada maxaas ee wulaayada hiiraan xaarta abduqaadir ayaa inoo haya warbixin oo ku saabsan umuurtaas mu'asasada alkataib waxay gelinkii dambe ee shalay baahisay sawirada weerarkii barakaysnaa ee sida aadka loogu xasuuqay murtadiinta kaasoo ka dhacay degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan sawiradan ayaa waxa ay muujinayaan sida allah fildigii murtadiinta lagu xasuuqay macrakadii shalay ay mujaahidiintu ku furteen degmadaasi waxaana sawiradan sidoo kale lagu arkayaa meydadka murtadiinta oo daasan duleedka degmada maxaas muuqaalada ay sawiradan muujinayaan waxaa sidoo kale qayb ka ah gaadiid dagaal oo cadowga lagu gubay dagaalkii shalay ee degmada maxaas meydadka murtadiinta ayaa maalintii labaad waxa ay daadsan yihiin duleedka degmada maxaas oo iyadu ahayd degmo muddo labaiyo toban sano ay ku sugnaayeen cadowga allah balse hadda ka mid ah magaalooyinka ka baabanaya soraayada towxiidka weerarka cagmarinta ee shale ka dhacay degmada maxaas ayaa lagu dilay lixdan iyo saddex murtad oo saraakiil ay ku jirto waxaana lagu dhaawacay siddeetan iyo afar kale inkastoo ay dhacdeen khasaaraha intaa kasii bato sida ay sheegeen saraakiisha mujaahidiinta multaqo ballaaran oo lagu bogaadinayo furashada degmada maxaas ayaa ka dhacay deegaan hoos taga magaalada baydhabo bashiir muxidiin waa iman oo goobjoog ahaa multaqahaasi ayaa warbixintan ka diyaariyey maanta raayada towxiidka laa ilaaha ila allah ayaa maxaas ka taagan oo alle ka taagay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta waxaan u sheegaynaa inay ku farxaan nasriga alle laba-iyo toban sano kadib la wareegitaankii ciidamada mujaahidiinta degmada maxaas ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan saacado uun kadib markii uu dadka muslimiinta soo gaaray qabarkaas ku aadan nasriga ka yimid degmadaas waxaa isa soo taraya hambalyada iyo tahniyadda ka imaanaysa guud ahaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya dadka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxa ay maalintii shalay ay jeedinayeen kelimaad bogaadina oo ku aadan nasriga allah uu siiyey addoommadiisa mujaahidiinta iyo furashadii degmada maxaas oo labaiyo toban sano kadib laga taagay raayada tawxiidka geninkii dambe ee shalay boqolaal ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool deegaanka dalandoole ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay ayaa isugu yimid goob fagaara ah halkaas oo lagu qabanayay multaqa ballaaran oo lagu aydayay nasriga ka dhaca degmada maxaas ugu horeenna waxaa goobta ka hadlay sheekh fu'aad maxamed qalaaf maalinba magaalo ilaahay noo dhiibaya biidni illaahi tacaala meelo badan raayadan tawxiidkaa laga taagi doonaa ilaa washington bay gaari doontaa biidni illaahi tacaala ameerika ma hor joogsan karto kitaabka ilaahay gaale ma hor joogsan karaan gaaladii hore siduu ilaahay u duleeyey baa kuwaanna alla u dulaynayaa gaalo iyo martudiinba allaa nacladay allaana ka adkaaday raayada tawxiidka laba-iyo toban sano kadib magaalada maxaas etoobiyaan murtadiin kufaar laba-iyo toban sano kadib maanta oo maalin axad ah maanta raayada tawxiidka laa ilaaha ila allah ayaa maxaas ka taagan oo alla ka taagay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta waxaan u sheegaynaa inay ku farxaan nasriga alle allah diintiisa u gargaara mu'miniinta waa inaan idhahnaa naxnu ansaarullah ameerikan ku kufrinay gaalaan ku kufrinay allah baan rumaynay subxaanahu wa tacaala tawxiidkaa kor noqonaayo cadowga allaah baa jebiyey allahna kelmaddiisii maanta kor u qaaday xubnihii salaadiinta ee ka hadasha goobta waxaa ka mid ahaa suldaan cabdilwaaxid macalin xasan isagoo bogaadiyey ciidamada mujaahidiinta ee ka qayb qaatay weerarkii degmada maxaas dadkin dolan reer dolondoolla dad ansaare waay siinla jaraan unuun markhaati kuana unuuna siinla jarna unuuna siinla jarna sangarab surugna walaysin suubiyaasana raallakacna wal alla walaan ninkubaah wada gobadaana insha allah maylana gaaladan oo heraabtumadiga balka baya habadiliska bilaw gaal libe argahan maawiisdayti gariibti godateeba karoorti geeka kulija goonka lagu toogidi walgadaarafiira mala insha allah tukred mujaahidiinta garabkiin allah gala lana kiidin dhaawacmi allah ha caafi kiidin shahiidin shuhadiisa allah ku aqbal ilaahu mujaahidiinta garabsho gal gaalada ilaahu baabi'i ugu dambayntiina waxaa multaqaha ballaaran ee ka dhacay fagaaraha ku yaala deegaanka dalandoole ee hoosaga magaalada baydhabo ka hadlay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay isagoo kelimaad tahniyada u diray maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo ciidanka mujaahidiinta howlgallada ku socda walaayada hiiraan iyo qeybihii inkadambooyi oo geeka degmada maxaasla kala wareegi maylana mujaahidiintii meelasay galanta ka gobati hanii'an lakum wajazaakum allaahu khayran wabaaraka allaahu fiikum wakasara allaahu amhaalakum fi lmujaahidiina waalmuslimiin fii jamiici anxaa'i alcaalam muslimiinta meelba roogan isagoo kale ilaahay subxaana wa tacaala hika badiyo ajarkiina ilaahay badiyo shuhadadeegna ilaahay subxaana wa tacaala janno hinka bashaarayo hijeeya dhaawaciinana ilaahay caafiya tabaaraka wa tacaala nasriga isin muslimiinta sabab nagatan anihan geliydagna ilaahay subxaana wa tacaala siinka cizeeya qururna ilaahay masinka geliya subxaana saasoo kale walaayada islaamiga ay hiiraan oo runtii yaana hormuudan dagaalkaasi iyo jihaadka meelo ku socda may balana jazaakum allahu khayran wa jazaakum allahu cana wa cani almuslimiina khayran runtii walaayada siintahaniideedasa waana sanbogaadiyaasa guubaabada isinku galan iyo taxriidka jihaadka iyo qiibaha isinku qaadateen jihaadka bariga hiiraan ku socda jazaakum allahu khayran saasoo kale walaayada islaamiga ee shabeelaha hoose oo yaana maalmahanba dagaalku socdi maylana walaalaha meelo jihaadka kuwada jazaakum allahu khayran garabkiina aana mar kastaba insha allahu tacaala halgankii dagaalka meelinku sii wada jazaakum allahu khayran reer dolan doole waayeel iyo dhallinyaro iyo gabdho iyo rag intaba may laha oo banaanbaxaganha kuqiibgaadadi multaqaha kuqiibgaadadi may laha jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala hisan barakaaye sin cizeeya may waa si isin intaageertan mujaahidiinta ilaahay janno siin jeey subxaanahu wa tacaala sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaanka dalandoole ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa hambaliyeeyey weerarkii xasminta ahaa ee mujaahidiinta ay kula wareegeen degmada maxaas maasha allah walaalkay aad iyo aad iyo aan ka faraxsagna maasha allah multaqahan oo geeka doondool kudhihi oo mujaahidiinta ee baragii hiiraan laka taagarahay magaalada maxaas ilaahay tabaaraka wa tacaala muslimiinta galantahangeli aad iyo aad aan ka faraxsagna boqolkiiba boqol maasha allah balakooba korkormaa insha allah wa tacaala aad iyo aad aan ka faraxsagna geekanta kulankuna kulmagna dalandool banaanjee roogna eedaanan ka faraxsagna gaalada geeka ka jabti ilaahay subxaana watacaala jibi oo meyleraay gaaladaasaydo geeka maxaasna kula wareegi geeka jabsho eedaan ka faraxsagna gebdho badan oo yon dhiiga boqolka maraayo baalay suro insha allahu tacaala gaalo may balana ilaahay siin jibi inta siin dhama ilaahay siin dhamaa tireelan eed eedaan ka faraxsagna allahu akbar allahu akbar waxaan nahay gabdhaha dalandoolo ku nool xijaabkan wiilasha dartooda aan u wadano oo dhiigooda meel kasta ku baxaayo ilaahay ha barakeeya meel walba ay joogaan muslimiinta nasri iyo guul allaha siiyo meel walba ay joogaan gaalo jab iyo hoog allaha ku rido ilaahay baa ku mahadsan labareegitaanka ciidamada mujaahidiinta ee degmada maxaas ayaa ku soo aadaysaa xilli toddobaadkii ka hor ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamiga ee hiiraan sidoo kale ay la wareegeen gacan ku-haynta degmada moqokori iyo deegaanka tardo ee dhaca bariga wilaayadaasi waxaana sidoo kale uu ku soo aadayaa xilli maalin ka hor ciidamada mujaahidiinta ee weerar xasmin ay ka fuliyeen deegaanka sabiid ee dhaca duleedka degmada afgooye bashiir muxiidiin abuayman warbaahinta islaamiga andalus deegaanka dalandoole magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay mahadsanida waayman ku dhowaad labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qorshaysan oo qarax ah ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo waxayna qaraxaasi la beegsadeen gaari cabdibalaah oo ay la socdeen maliishaad murtadiin ah qaraxaas ayaa waxaa ku baktay kow iyo toban murtad oo ay ku jiraan laba sarkaal oo lagu kala magacaabo ismaaciil geney iyo cali aar sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay siddeed murtad iyadoona gubtay gaariga cabdibilaaha ee qaraxa uu haleelay dhanka kale wilaayada baay waxay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta deegaanka burjeed ee duleedka magaaladaasi ee wilaayada baay sidoo kale isla wilaayada baay mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay maxamed sheekh ceerow oo ka tirsan xildhibaanada kooxda ridada soomaaliya waxaana soo gaaray gurigaasi qarax ka dhacay burbur xogan maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmadaasi casaam carafaad ayaa faahfaahinaya maamulka islaamiga ee degmada bu'aal ee wilaayada jubbada dhexe waxaa maalmihii lasoo dhaafay howlgal ka waday suuqa degmada bu'aal ee wilaayada jubbada dhexe waxayna kusoo qabteen waxyaabo kala duwan oo dhacay kuwaasoo dhibaatooyin ku ahaa caafimaadka bulshada waxyaabaha dhacay ee laga soo arooriyey goobaha ganacsiga ayaa goob fagaaraha lagu gubay waxaana munaasabadda goob joog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ganacsato iyo waxgarad jasaakum allahu khayran dhammaan kasoo qaybgalayaasha nuqumada iyo bahda iclaamka oo lafdhabar u ah dhammaan habsame u socodka howlaha makaatiibta halkan waxaa lagu gubay waxyaaba badan oo bay-adda iyo bini aadamka baan u rooneen waa ashaa dhacday weeyaan sheyga haddii uu dhaco uu dhintay aslan wax dhintayna waa wax wax u dhimaya bini aadamka iyo bay-addaba waxaan rabaa ganacsatada inaan fariin yar aan dhaho waxaan rabaa wixiina xalaasha ah in inan manaha aakhradiin adduunkiina inan ku halaagin in aan laga ganacsanin wax aan maxaan ku dhahay bini aadamka iyo biniaadaba u fiicnayn in aakhiradiina aad u baqdaan ganacsato wixii waxa weeyaan wax anfacaya ma wax dhintay weeyo waxaa la gadayaa inta badan waxyaabaha qoyan weeyaan waxa qoyanna wuxuu kun jeer ka khatar badan yahay waxa qallalamuu ka khatar badan yahay waxaa weeyaan nacnacyadii noocyadooda kala duwan oo qoyan baa yaallo xanjooyinkii baa yaallo kostomatiskii oo qoyan baa yaallo cabitaanadii baa yaallo waxaan rabaa marka wixii in aad looga fikiro oo waxa qofka uu soo gadanayo macnaha uu ogaado waxaan kaloo boorinayaa inta badan waxyaabahan la cabo markii nolol keenahay wax dhacay weeye saad ogtihiin horeynu waan uga hadalnay waxaan rabaa marka wixiina wanaagsan ee xalaasha inaan iska hadlaynin waxa aad gadanaysaan aad hoos u fiirisaan shaqadana degmooyinka gobolka ka socoto sida saakow salagle iyo bu'aal oo hadda aan ka hadlaynaba waxaan rabaa insha allahu ganacsatada inay aad uga fikirto waxa ay waxooda gelinayaan asalaamu calaykum sidoo kale waxaa goobta lagu gubayay waxyaabaha dhacay ka hadlay qaar ka mid a ganacsatada iyo waxgaradka ku nool degmada bu'aale waxayna bogadeen dadaalka maktabka caafimaadka gobolka uu ku bixinayo ilaalinta dadka iyo deegaanka waxaan ku sugannahay degmada bu'aale meel lagu gubayo alaabihii dhacay ee laga soo ururiyey ganacsiga degmada bu'aale oo ka kooban waxyaabaha macmacaanka ah ee carruurtu isticmaalaan sida nacnaca shukulaatada buskudka iyo wixii la mida cabitaanada qaarkood caanaliidooyinka dawooyin iyo alaabo kaloo cosmetics ama waxyaabaha jirka loo isticmaalo fara badan oo laga soo kala ururiyey ganacsiyada kala duwan ee degmada bu'aale hawshan waxaa u dhiilqaaday oo fuliyey maktabka caafimaadka ee gobolka jubbada dhexe waxayna howlahan ka soo qabteen dhammaan degmooyinka gobolka sida degmada jilib bu'aale saakow iyo salagle annagana ka khaasatan degmada bu'aale maanta waxaan goobjoog ka nahay alaabihii dhacay oo meel fagaara ah lagu gubayo si loo ilaaliyo fayadhowrka iyo caafimaadka bulshada loogana hortago inay waxyaabaha dhacay isticmaalkooda cudurro ka dhashaan
waxaan ka hadlaynaa goob fagaaro ah oo ka mid ah degmada bu'aale waxaa la keenay oo meeshan laiskugu keenay waxyaabihii dhacay alxamdulilah ilaahay baa mahadle waxaa arrintaa ka shaqeeyey khayr allaha siiya jasaakumullahu khayr maktabka caafimaadka ee gobolka jubbada dhexe aad baan u soo dhoweynaa waa degmooyinka oo dhan bay arrintan ka socotaa dadka waxaan ooga digaynaa ganacsatada inay waxyaabaha ayaga dadka ay ka ilaaliyaan geema rigoognaa goob rigoognan agna meel lagagub heeshe alaabad dhiidiyo ganacsatada laga aruurisiyo degmada bu'aala waa rigoogne may arag heeshnaa nanac caana boora waljiniyo quruxna ma jarto dhismarase lishaakari walaa kulliyo arag heeshno maktabka caafimaadka oo gobolka jubbada dhexe yaana alxamdulilah shaqada ata isa saaqobadi waana sunku mahadnagna inta mayliku gubayga geega fagaaraho yaala wala bu'aala ku dhiyan oo dadkii hoos ka haysayaan banaanku lugubay naanayta oo ka jirta meel dhaaisoo aana boorada luwaranka daawada nanaa ku shirfaataga kulli inta ka haysadeen haddaa habii ilaahay garabsiyaa maktabka caafimaadka habii folb oo gaar ahaan haddana jubbada dhexe ma ilaahay kutoonee xaan ku badan tiishaynan oo kudarana un wali oo wala dhibo folb noqo badan insaanka wala dhibo lagu qabad howlgalkan lagu gubay agabyada dhacay ee laga sameeyey degmada bu'aale ayaa qaybka howlgallo maalmihii lasoo dhaafay maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe uu ka waday degmooyinka kala duwan ee ka kooban tahay wilaayada walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaal insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu